نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة فكيف إذا تخاذلنا bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulan wacan oo wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa meel weliba oo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka andalus bodcast toddobaadkan xalqadeennu waa mowduuc furan waxaaba la odhan karaa waa xalaqa bilaa mudiic ama waa xalaqo aanu jirin wariyo daadihiye ka ah ama marti loo yahay haye ismaaciil soo dhowow waa dhowahay n faysal n xalqadeenna maanta waxaan diiradda ku saari doonnaa muddo sannad kadib markii aan bilownay barnaamijka andalus bodkasti iyo maraaxiishii uu soo maray waa gartay marka muddada sanadka ah dabcan e waxaan rajaynayaa inaan soo gudbinay arshiif taariikhi ah oo aad u ballaaran sidoo kale wacyi e bulshada wacyi ay u baahan tahay inaan xoojinay oo wacyiga bulshada qayb ka mid ah aan dhisnay culimo iyo aqoon-yahano iyo mas-uuliyiin iyo iyo waxgarad intaba way nagala qayb qaateen marka arrimahaas ayaan falanqeyn doonaa
waxaana diiradda ku saari doonnaa n dhinacyo kala duwan oo barnaamijka ku aadan oo intii uu barnaamijkani soo socday ahdaaftii loo aasaasay n waxyaabaha uu xaqiijiyey muddadan sanadka ah barnaamijkeena andalus bodcast wuxuu soo bilowday bishii rabiicu thaani kun afar boqol afartan iyo lix hijri maantana waxaa lagu jiraa bisha rabiicu thaani kun afar boqol afartan iyo toddobo waa muddo sanad ah ayaa inoo go'day dhinacyo kala duwan iyo jawaanib kala duwan ayaan falanqayn doonaa bal faysal haddaan kugu horeeyo su-aasha koowaad su-aalaha ugu badan ee nala weydiiyey faysal waxaa ugu badan waa maxay bodkast bal arrintaasi ugu horreyntii inoo sharax annaga iyo dadka dhegeystayaasha
waa garta ismaaciilow e su-aashan in badan anigaba waa lay weydiiyey xitaa dadka aan martiqaadayno qaarkood wayna weydiiyeen waana su-aal faahfaahin dheer u baahan waaye in badan oo ka mid a xitaa dadka barnaamijyadan daadihinayo barnaamijyada noocan oo kale ah maanta warbaahinada ee ka sameeya maysan u banbixin oo si faahfaahsan inay dadka u fahamsiiyaan bodkast wax lagala jeedo marka si guud marka marka hore bodkast waxaa la yidhahdaa maado warbaahineed oo taxano ah oo cod ah mararka qaarna waxaa la yidhahdaa muuqaal oo ay noqotaa oo marka waa taxane maalinle ayuu noqon karaa oo taxane maalinle ah oo si maalin waliba loo dhegeysto isbuucle ayuu noqon karaa sida barnaamijkeenan oo kale bile ayuu noqon karaa ereygan marka bodcast halkee buu ka yimid ayaa ah su-aasha ugu muhiimsan marka lis weydiinayo ismaaciilo waxaa jira aalad yar ama qalab yar oo shirkadda lagu magacaabo apple ay soo saartay oo lagu magacaabo ibot oo markiisii hore lagu dhegeysan jiray embitriyada iyo waxyaabaha maqalka ah qalabkaas marka shirkadda ay soo saartay oo lagu dhegeysan jiray playlist oo codad ah ayaa lagu dhegeysan jiray galbeedkan oo kale muusiga iyo heesaha iyo waxaasay ku dhegeysan jireen caalamka islaamka oo kale playlist oo saasoo kale muxaadaraad ah ayaa jiri jiray markii qalabkaas lasoo saaray marka qalabku wuxuu noqday qalab wixii aalad cod ah loo doonto oo lagu dhegeysto saas daraaddeed marka saxafiyiintii iyo dadkii wariyaasha ahaa oo aaladaas haystay waxay bilaabeen inay baahin sameeyaan oo ay wax ku dhex baahiyaan oo codad ah oo aanan muuqaal ahayn marka ibodcast marka maadadii lagu baahinayay oo baahin ahna broadcast broadcast oo ah baahin oo macnahaan markii soomaalihaan la firiya ah baahin
waa garta ayay kula qabteen marka ibod iyo broadcastigii ayaa marka waxaa leeyahay hal magac laisugu geeyey lasu geeyey oo hal magac laisugu geeyey kadib waxaa soo baxday podcast aaladaas ayaa marka lagu faafin jiray ee ee qalabkaas shirkadda soo saaristiisii waa ay joojisay goor dambe shirkadduna marka ee aaladihii kale ee ay soo saaraysay smartphoneska tabletyada kombyuutarada halkaas ayay bodkastyadii usoo weecisay oo dadka u ogolaanaya ama fursad u siinaya inay halkaas kaga kaga qayb qaataan baahinta bodkastiga iyo dhegeysigiisa inta xilligaas marka ee wixii markaas ka dambeeyey marka magacan waa uu shaacay shirkadihii kale ee waaweynaa ayaa iyagana ee soo galay bodkastiga marka sidaas ayuu ku yimid goor dambena marka wuxuu noqday aalad warbaahinada oo idil isticmaalaan ay isticmaalaan oo warbaahinadii oo kale warbaahinadii kale ay usoo gudbay waxaana la yidhaahdaa ee markiisii hore oo qalabkaas lasoo saarayey oo haddana bodkastiga uu noqonayey intaasoo idil codod ayuu ku koobnaa waxaana inay timaado baahida sababtay oo kale lagu sheegaa ee warbaahinta waxaad og tahay markii hore ee maraaxil kala duwan ay asalkeedii hore soo martay ee marba marka ka dambeysana way sii horumaraysay qoraal iyo joornaal ayay ka timid kadib dhegeysi ayaa xigay maxadaadka ugu waaweyn ee soo martay kadib dhegeysigii idaacadaha ayaa xigay idaacadihii kadib haddana waxayna isku bedeleen oo muuqbaahiye ayay noqdeen oo wixii oo muuqbaahiye noqday muuqbaahiyihii marka wuxuu isku darsaday codkii iyo muuqaalkii meeshaas marka in laga maarmo ayay u dhowaadeen idaacadihii muuqaaladii markii ay soo baxeen oo telefishinadii ay yimaadeen haddana waxaa loo sii gudbay caalamkan internetka smartphoneska oo qof waliba mobiilkiisa u wato social mediahi marka waxaa la yidhahdaa saddexdii ee ugu waaweynaa ee warbaahinta la ictimaado ay ka koobneyd oo ahaa qoraal iyo dhegeysi iyo muuqaalba social media ayaa isku darsaday iyagana waxay ku sigteen inay telefishinadii hawada ka saaraan oo ay daaqadda kala baxaan sidaas daraaddeed marka waxaa leeyahay bani aadamka markii joornaalkii laga soo gudbay oo idaacadihii laga soo gudbay oo laga soo gudbay telefishinadii oo social media laisla yimid waxaa la arkay baahi ah inaan wax dhegeysiga laga maarmin qofku inuu wax dhegeysta uusan ka maarmin qalabkan marka iyo bodkastyadan markaas ay yimaadeen iyadoo iyadoo laga dhigayo wax laga heli karo internetka oo qofka internetka markuu yimaado uu heli karo haddaan kaa dhex galo waxaa la sheegaa in marka hore dadka safarada dhaadheer gelaya aad iyo aad ay isticmaali jireen aad iyo aad isagoo braylisti ah waa sidaas marka dhegeysiga inaan laga maarmin ayaa la ogaaday oo qofka maanta dhan uusan muuqaal indhaha ku hin karin shaashadna indhaha ku hin karin oo wax inuu dhegeysto uu u baahan yahay ay jiraan bodkastyadan ayaa yimid marka iyagoo blaylisti ah mobeelladii smartphonekina ay keeneen applicationo iyo barnaamijyo ogoleysiinaya in dadka halkaas ay ka heli karaan sidaas daraaddeed marka dhegeysiga ayaa marka wuxuu soo helay fursad ah inuu indiraaso ayuu marka hore ku dhawaa oo uu baabao somaan kor usoo kacay kor usoo kacay marka dhegeysigii oo maanta waxaa arkaysaa qof qof walba samaacad wireless in dhagaha uu gashto uu iska socdo inuu qofkaas wax dhegeysanayo inuu wax daawado waqti ay uga baahan tahay sababtoo qofka isagoo xafiiskiisa jooga ayuu wax iska dhegeysan karaa isagoo goobtiisa shaqada oo gacmaha ka shaqeynaya ayuu wax dhegeysan karaa isagoo socda ayuu wax dhegeysan karaa isagoo gaadiid saara ayuu wax dhegeysan karaa marka aaladahan marka fursadaha ugu waaweyn marka ay keeneen waxaa kamid a bodkastyadaas oo kale waxaa kamid a waxyaabahan la yidhahdo audio bookska ama dhegeysiga dhigaalada waxaan hadda buwaagta iyadoo soo tarjumo la akhrinayo oo maqala oo taxana ah oo qofku iska heli karo oo hadda xitaa anaga aan bodkastiga markii uu imaanayay isla sidaasoo kale aan bilownay oo hadda dad badan ay ku taxayin iyagoo taxana ah oo maanta taxanaha maadaa khasira alcaalamu binxidaad ilmuslimiin oo kale uu heli karo qofka mafaahiimo kale hadda iyadoo taxanaa uu qofka heli karo blst oo diyaarsan inahaasa marka ee ugu muhiimsanaa marka marka lasoo khulaaseeyo marka bodkasti oo khulaaso kooban ama faham kooban laga bixiyo waa baahin codod ah mararka qaarna muuqaal noqon karta oo la dhegeysan karo laguna dhegeysan karo qalabyada smartphoneska lagu dhegeysan karo lagana dhegeysan karo applicationo kombyuuterkaaga iyo mobilkaaga iyo aad ka heli kartid waxaana ay la mid yihiin baa la yidhahdaa barnaamijyada idaacadaha ka baxa oo kale ay la mid yihiin farqiga keliya waa in aad dhegaysan karto wakhti kasta oo aad u baahato oo aad ka heli karto balaylist gaar ah oo ay ku jiraan oo onlineka aad ka heli kartid maadaama idaacaddoo kale wax walboo ka baxay idaacadda maanta waxaa suuragala inaadan heli karin islamarkiiba oo meel gaara ay ku diyaarsiyin aysan jirin laakiin bodkastyada sidaas way ka duwan yihiin oo hadda bodkastiga andalus oo kale goob uu ku diyaarsan yahay isagoo taxanaha wixii baxay oo idinka isla hadda aad heli kartid ayaa jira marka inahaasaa marka walaalka ugu muhiimsan qaabka uu shaqeeyo marka haddii aan u imaano qofka soo saaraha ah ama daadihiyaha ah ayaa soo duubaya cod isagoo adeegsanaya qalab microfoon iyo tafaaftir qofka wuxuu sidoo kale u baahan yahay in meel uu ku hostin gareeyo maadooyinkan uu duubay oo internetka ayuu hostin uga baahan yahay oo hadda barnaamijka andalus laga heli karo oo ay ka diiwaan gashan yihiin oo andalus bodka goobahaasoo kale marka aad ku qortid oo kale andalus podcast inaad hesho taxanayaashii mobeelkaaga adigoo isticmaalaya mobeelkaaga adigoo isticmaalaya inaad ka hesho dhegeystaha marka wuu iska diiwaan gelinaya halkaas wuuna helayaa qeyb walba oo cusub oo soo gasha wuxuu u baahan yahay keliya in aaladaas ama applicationkaas inuu subscribe gareeyo kadibna xalqa weliba oo soo dhacdo isbuucan soo dhacday mobiilkiisa ayuu ka helayaa noocyo kala duwan ayay ka kooban yihiin bodkastyada waxaa la yidhahdaa bodkasti wuxuu noqon karaa qof marti ah iyo qofkii marti gelinayay oo qof qof kale wareysanaya oo kale ayuu noqon karaa oo labageysood ah mararka qaar wuxuu noqon karaa qof hal qof oo keliya oo sheekaynaya oo mowduuc gaara ka sheekaynaya si dadka uga haqabtiro oo laga yaabo in dhegeystayaasha inaan usoo kordhino mowduuc sidaas oo kale ah oo qof halkan inuu soo fariisto isagoo cidna mowduuc uu soo diyaarsaday oo uu dadka ku qancin karo oo uu dadka fahamsiin karo inuu keligii iska jeediyo way dhacdaa waa la arkaa waa nooc ka mid waa nooc ka mid a bodkastyada waxaa kaloo jira koox in lagu noqdo oo baanel la noqdo oo dhowr qof dood ay yeeshaan oo falanqeyn la galo oo halkaas lasugu yimaado wuxuu kaloo noqon karaa sheeko documentary ayuu noqon karaa warbixino ayuu noqon karaa qisas ayuu noqon karaa taxano sheeko ah oo soo socda ayuu noqon karaa inahaasoo idil noqon karaa wuxuu sidoo kale noqon karaa waxbarasho oo casharo iyo duruus dadka ay ka helaan meel luuqadaha lagu barto meel xirfadaha lagu barto oo kale maantana waxaa ugu badan bodkastyada ay hadda socda xooggooda socda looga faa'iidaystaa tajaaribta qof tajribo xoogan oo toban sano shan iyo toban sano labaatan sano uu kusoo jiray ayuu rabaa inuu dadka fahamsiiyo marka qofkaas xitaa haddii uu keligiis halkan imaado oo iska sheekaynayo sheekadiisa macnaa ayay kugu fadhiisaa sababto wax uu garanayo oo uu muddo oo khabiir ku yahay khabiir ku yahay muddo uu kusoo dhex jiray ayuu ka sheekaynaya marka in marka inaad ka daasho waa adagtahay way adag tahay marka mawduucyadana waa qof waliba mawduuca uu xiiseeyo ayuu doonan karaa maanta tusaalaan qof taariikhda xiiseeya ayaad tahay wixii taariikh ku saabsan bodkastyada taariikhda ku saabsan ayaad aadaysaa waxaad rabtaa inaad wax barato oo luuqad ama xirfad ama wax aad baratid waxaad aadaysaa meeshii ay kaa jiraan marka waxay daboolayaan ama ay ku siinayaan waxyaabo aadan ka heli karin warbaahinada caadiga ah sababtoo ah warbaahinada caadiga ah sida lagu yaqaano waxay inta badan ay la nool yihiin dhacdooyin ha dhacdooyinkaas wixii ka soo haray ee layska ilaabay ayay hadda boodkaastyada dib u soo nooleeyeen mawduuc ayaad rabtaa qofkii ehelka u ahaa khabiirka u ahaa oo laga yaabo goob maanta uu kaala hadla inaysan jirin jaamacad uu lagjar kaaga jeediya aadan haynin oo khabiir ahaa ayaa laga yaabaa saddex saacadood laba saacadood inuu hadlo mawduucaasna uu ka hadlo dadkan uu ka haqabtiro mawduucana waad u baahan tahay waxaad la mid tahay qof jaamacaddii ninkaas uu macalinka ka ahaa qof joogay oo kale ayaad la mid tahay oo maanta wax badan ayaad ka faa'iidaysaa marka inahaas ayaa ugu muhiimsan bood mustaqbalkan waxaa laleeyahay muuqaala ay hadda isku bedeleen oo aad youtubeka ugu soo xoogeystay oo laleeyahay video bodcastes waay ama vodcastes ayaa loo bixiyey oo aad ayay isu soo tarayeen weliba qalab gooni a lagu qabanaya aad iyo aad marka way isu soo tarayeen marka bodkastiga waa madal furan oo xoogan oo maanta dadka lagula wadaagi karo tajaarib iyo khibrad wixii lahayo sidoo kalena lagu soo bandhigi karo risaalada aad wadatid sidoo kale aad ku soo bandhigi kartid risaalada aad wadatid ee dadkana wacyigooda aad ku dhisi kartid maxaa ka mid ahaa ujeedooyinka loo soo kordhiyay barnaamijkaas iyo fariimaha la doonayey in lagu guto waa mahadsan tahay barnaamijka dabcan ismaaciilow sidaad og tahayba wuxuu ka mid ahaa dhowr barnaamij oo muhiim ahaa oo aan soo kordhinay barnaamijkan dhegeysiga dhigaalada iyo bodkastiga waxay ahaayeen wax muddooyinkii u dambeeyey aad loo xiiseynayay aadna loo danaynayay waxaana isdhihi karaa allah fadligiis waan ku guuleysanay oo hadda barnaamijkii hal kitaab oo dhamaystiran oo kamida kitaab kutubta mucaasarka ah ee sida aadka ah ee islaamka iyo iyo iyo hadafkiisa iyo ujeedooyinka uu leeyahay ka tarjamaya ayaan soo dhamaynay kitaab kale ayaa hadda socda ilaahin haddii uu noogu guulayo kitaabo badan ayaa miiska noo saaran oo aanan horeyna ummadda fursad aysan u helin inay wax ka ogaadaan dad badan oo soomaalideenna ah oo lagu tilmaamo inay yihiin dad inta badan aanan wax akhrina ay ka helaan kitaabadii inay sida inay akhriyeen oo kale inay ula mid noqotaan rajeynana insha allahu tacaala waxaa kuu soo haray bodcastiga bodcastiga fariimaha uu gudbinayo muddooyinkii u dambeeyey markii ay soo baxeen soomaaliya si xoogan maysan ugu soo fidin laakiin markaas aan bilaabina ayay sidoo kale bilaabanayeen marka waxyaabaha durboba soo ifbaxay waxaa ka mid ahaa inay soo kordheen dadka dhanka cadowga jira ama cadowga naga soo horjeeda oo isku dayaya inay ka faa'iidaystaan bodcastigaas iyagoo ka been sheegaya taariikhdii lasoo maray suurad xumaynaya mujaahidiinta qisas goobjoog ay u ahaayeen ka been sheegaya arrimahaas markii aan aragnay marka ayaa waxaan waxaan dareennay in arrintan ay halis tahay sababtoo ah waxaan aragnay kuwo ka been sheegaya jihaadkii itixaadka dadkii kala diray oo iska dhigaya dad wanaagdoon ahaa kuwo ka been sheegaya dagaaladii muqdisho ee sagaashameeyadii kuwa shirarkii asmare iyo jabuuti iyo kuwa lamidka ah ka been sheegaya waxaa marka lama horaan noqotay inaan keenno riwaayo cagsi ah oo ka duwan waxa ay sheegayaan si aan taariikhdaas u saxno ugu yaraanna marka jaanibka kale ee dhacdaas laga doonayo waa jaanibka annaga xaggeena soo xiga oo dadkii annagana dhex joogay ah cidda keeni kartana dabcan waa dadka mimbarkan jooga marka waxaan ku qasbanaanay inaan dadkii raadino oo aan aragtidan iyo fikirkan intaan la wadaagno ayay ugu dambeyntiina allah fadligiis maanta dhacdooyinkan aan kasoo sheekaynay intoo aan sheegayno ee laga been sheegaba maanta allah fadligiis dib ayaan u saxnay dad goobjoogayaal ahaa oo soo taagnaa oo hogaankii itixaad ku jiray askartii itixaadka ku jiray dad oo sidoo kale u soo taagnaa wixii wadankan soo maray oo fara badan ayaan wareysanay dadkii shararkii asmaray iyo jabuuti goobjooga usoo ahaa ayaan wareysanay waxaana ujeedka u ahaa inaanan la marin habaabin jiilkeena soo baxaya maanta qorayaasha noqday sababtoo ah taariikhdaas ayay qori lahayn haddii aanan laga gaari lahayn marka intuusan barnaamijka bilaabanna muddo lix bilood ku dhow ayaa arrintan aanu gorfeynaynay haddii aan bilowno ma sii wadi karnaa dadka ee ugu badan ee aan beegsanayno waa ayo dadka aan martiqaadayno aan barnaamijkan ku martiqaadayno waa ayo ma haysanaa dad ku filan oo taariikhdaas sixi kara arrimahaas oo idil iyo su'aalahaasba in la isa soo hordhigay ugu dambeyntiina marka allah fadligiis idaarada idaacadda islaamiga andalus way ku qanacday barnaamijkiina waa la bilaabay dadkuna dabcan allah fadligiis waxaan kala kulanay wanaag iyo soo dhoweyn iyo inay nagu bogaadiyeen in taariikhda noocan oo kalea dadka muslimiinta aan la wadaagno waxyaabaha kale ismaaciilo ujeedooyinka ka mid ah waxaa ka mid ah in bulshada dhagahooda na amaahiyey oo baahi weyn u qabay taariikhdana inay helaan taariikh iyo dhacdooyin badan oo ka qarsoonaa weliba jiilka maanta soo baxaya ee taageersan jihaadka kuwaas oo aanan taariikhda halgankan wax badan ka ogeyn hadday yihiin kumanaanka arday ee maanta ku sugan wilaayaadka islaamiga oo u baahan in maanta wacyigooda uu dhismo taariikhdooda ay la socdaan si ay halkan uga sii ambaqaadaan xitaa kuwa ku nool magaalooyinka cadowga ee maanta jihaadkana taageersan ee xogta badan aan haynin ee waxbartay ee isku dayaya inay wax qoraan iyaguna inay ogaadaan taariikhda jihaadka bariga afrika waxaan garanayaa dhowr dhalinyaro ah oo nala soo xiriira dhowr jeer oo noo soo direen maqaalaad iyo buugaag iyo rasaa'il ay qoreen oo noo sheegaya in masaadirta ugu weyn ee ay ictimaadeen ay tahay warbaahinta jihaadiga sidaas daraaddeed warbaahinta jihaadiga mas-uuliyad weyn ayaa saaran oo ah inay dadkaas taariikhda saxda usoo gudbiso wax badan oo aysan ogeyn ay u kordhiso dhalinyaradaas marka waa inaan ku faarujino ku faarujinnaa wixii keyd ahaa ee aan haynay ee culimada iyo rugcadayaasha jihaadka dhex jooga ee hayeen weliba maanta dhalinyarada waxaan leeyahay taariikhdaas way idiin soo gaartay inteeda badan allah fadhigay muddada sanadka ee barnaamijkan uu socday way idiin soo gaartay waxaa la doonayaa inaad dib u daraasaysaan tafriiqisaan jamcisaan mowduuc mowduuc adaa u kala qaadi kartaan u kala qaadaan oo taariikhdan la qoro si aysan u lumin waa waajibka dhankooda soo jira wixii hadda ka dambeeya oo qof walibana uu iska saaro oo luuqadaha kala duwan ee uu allah uu baray ay uga faa'iidaystaan marka arrintaas marka walaalka waxay ahayd isku day marka aan samaynay oo muddo sanada allahna uu nagu guuleeyey marka wixii faa'iidawax
badanna aan ka fulinay adiga ayaana dabcan kusoo dhex jiray oo goobjoog usoo aha marka ismaaciil adiga ayaa garanaya sidee marka xalqadii uu ku bilowday barnaamijka xalqadii ugu horreysay maxaa saameyna oo ay xalqadaas yeelatay kulley bal ka waran siduu ku bilowday faysalo waa sidaas sheegtay horta barnaamijka intaanan nashrintiisa bilaabin oo dhegeystayaasheenna aan u soo gudbin waxaa jirtay in aan xalaqaad dhowr ah duubnay oo ilaa toban xalaqo gaaraya xalaqadii ugu horreysay ee aan duubnay islamarkaana aan soo deynay waxay ahayd xalqa aan ku wareysanay sheekh cusmaan dacwo oo ah nin sheekha oo wilaayaadka aad looga yaqaano gaar ahaan wilaayada jubbada dhexe aad iyo aad
xalqadaasi sheekha wuxuu horta kaga sheekeeyey masiiradiisii dacwadeed ee uu soo maray laga soo bilaabo xilligii dhallinyarada uu ahaa ilaa maanta oo waalid uu yahay oo nin da ah uu yahay masiiradii dheereed ee dacwada ee uu kusoo jiray iyo kaalintii uu ku lahaa dacwadaasi wuxuu kaloo ka sheekeeyey dhibaatooyin badan oo uu soo maray oo loogu dhibaateeyey faafinta dacwada kuwaasoo inta badan ay ku qabsadeen deegaanadan hadda la yiraahdo puntland xilligii uu ku sugnaa marka waxyaabaha xanuunka badan ee xalqadaas markii aan duubaynay oo shiiqa kaga sheekeynay waxaa ka mid ahaa in gaari dabada looga xira sheekha oo lagu jiiday magaalada boosaaso oo maleeshiyaadka bst ay sidaa u galeen oo ay tacdiibiyeen oo ay dhibaateeyeen oo xabsi ku xireen taasuu sheekha ka sheekeeyey runtii faysalow dadkii wada dhegeystay xalqadaas waa meelaha ugu daran ee saameysay in dhibaatada sheekha markuu ka sheekeynayay aad ula qiiroodeen oo runtii aad uga naxeen waxayna ka turjumaysay imtixaanka iyo ibtilaaga lagala kulmaya faafinta dacwada markii xalqada ay noo baxday durbadiiba dadkii waana la soo xiriireen si mubaashar iyo si khayru mubaashar ah waxay aad sheekha u bogaadinayeen juhuudda iyo dadaalka uu dacwada ku bixinayo oo ilaayo haatan uu u taagan yahay iyo dhibaatada gaartay marka waxyaabaha xusidamad waxaa ka mid ah aniga hadda kula hadlayo oo sheekha barnaamijka ka duubay maanan ogeyn qadiyadaas oo intaanan barnaamijka duubin ka hor ayaa macluumadaa helay sheekha si guud ayaa rabay inaan u wareysto laakiin waa dadka maantay u baahan in jiilka u baahan inay ka faa'iidaystaan waxyaabihii lasoo maray ayaan ka mid nahay dadka dabcan na dhegeysanayana badankoodna saas ayay ahaayeen xalqadii ugu horreysay oo bodkasti ah oo noo baxday ahayd aad ayayna saameyn u yeelatay dal iyo dibadba dadka khaarijka nagala socda internetka aad bay runtii faalooyin uga soo dhiibteen dadka wilaayaadka joogana tiro ma lahan dadka na soo wacayey ee arintaas nagala hadlay marka xalqadaas waxay ahayd runtii xalqa saameyn leh waxaan annagana xalaqaadkeena ku bilowna faysalow culimada maadaama culimmada ay yihiin indhihii ummadda dadkii toojiihinayey dadkii dacwadii diinta faafinayey sidoo kalena aan ka hadalno dhibaatada ay soo mareen iyo dhibaatada ay usoo mareen faafinta dacwada marka xalqadaas ayaa ugu horreysay faysalow saameyn weyn ayayna yeelatay taasoo nagu dhiirigelisay runtii inaan dad badan oo culimo ah oo sida sheekh cusmaan dacwo kale ah iyo dad la hilmaamay inaan baadigoob ku samayno oo dhacdooyinkoodii bannaanka soo dhigno oo dadkii jiilka hadda nool aan uga faa'iideyno aad iyo aad waxaa xigay aan u malaynayaa sheekh jaamac kadib sheekh jaamac cabdisalaam ayaa xigay runtii sheekh jaamac xalaqa dooran ka qabanay laakiin xalaqadii ugu saameynta badneed waxay ahayd xalqa ka hadlaysay sida saxwada islaamiga soomaaliya ugu soo barbaartay ama ugu faaftay ama usoo bilaabatay iyo taariikh inta badan laga been sheegi jiray oo ah taariikhdii al-itixaad oo qeybo ka mid ah uu sheekha ka hadlay weliba si degan si degan takaluf la-aan ah aad iyo aad oo aad oo jawigeeda degan yahay jawigeeda degan yahay qofka oo xitaa inuu waxa uu sheegayo kalsooni uu ku qabo la dareemayo weliba faysalow sheekh jaamac wuxuu ka mid ahaa dadkii saameynta ku lahaa al-itixaad oo jogooyina ka soo qabtay haba u badnaatay xagga dacwada ismaaciil oo weliba waxaan u maraynayaa sheekh jaamac cabdisalaan ilaahi ha xifdiyo wuxuu ka mid yahay ducaadda saadiqiinta ee aan allah agtiisa kheerka ugu rajaynayno dacwadana in muddo ah kusoo jiray weliba shiiqa wuxuu ka mid yahay dadka xalaqaad badan ayuu haddana la duubay sanadkan intii uu socday oo kale ku jirtay waxaan dhihi karaa wuxuu ka mid yahay dadka ilaahay uu abuuray fudaydka yusri qof yusri ah kheyr allaha siiyo barnaamijkan bodcastigana door muhiima ayuu nagala qayb qaatay inaan u mahad celino oo aan jazaak allahu khayran aan dhahno sheekh jaamac marka xalaqadiisii waxay abuurtay falcelin xoogan ila qudheeda abuurtay aad ayaa laisula dhex qaaday xitaa waxaan u malaynayaa inay iyada sabab u ahayd barnaamijyo bodkastiya ah oo dib ka yimid oo wixii uu sheegayna aanan lagu inkiraynin laakiin meelo kale un wax laga qodqodayo oo dad kale isku difaacayaan barnaamijyo kale oo wixii sheekh jaamac uu sheegay in lagu difaaco loogu talagalay ayaa dib ka yimid oo bodkastiya ah laakiin sheekh jaamac iyo dadkii la midka ah ee culimada itixaadka kamid oo hadlayba dad kalsooni iyo thiqa ku hadlaya oo aan marba meel derbi ku garaacaynin ayay ahaayeen markii laga soo gudbayna dabcan xalaqaadku waa iska soo daba dhaadhaceen xalqaba xalqaa ka saameyn badneed oo marba marka ka dambeysa barnaamijka uu sii xoogeysanaya waxaan la ilaawi karin sidoo kale xalqadii sheekh suldaan oo waqooyiga soomaaliya saameyn xoogan ka yeelatay iyadana ka hadlaysa wixii dhisla soo maray oo weliba sheekh suldaan wuxuu kamid dadka sida saraaxada u hadlay qofkii aanan dhegeysan inuu dib u dhegeysto laba xalqa
ayaan ayaan ku boorin lahaa sababtoo dadka sida saraaxada leh u hadlay oo wax weliba sheegay waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid ah faysalow sheekh suldaan xalqadii labaad inay ahayd aan u malayna weliba meesha ugu horreysay ka bilaabanaysaa markii uu hubkii alitixaad lasoo burburiyey oo waqooyiga halka uu ku laabtay inuu muddo aamusnaa weliba waxyaabaha sheekhu le waxaa ka mid ah inuu ilaahay ka badbaadiyey dad badanoo xataa waa shay ama dhibaato kale ku dhacday waa dhegeystay wax badan oo taariikh ahna waa ka baranay iyo xog badan oo aanan ogeyn oo aan goobjoog u ahayn dad badanoo jihaadkan soo qudlaamiyeyna aan ku baranay walitastabiina sabiilu lmujrimiin ayaa la dhihi karaa xalqadaas sababtoo ah wax badan oo xitaa dadkii jihaadkan soo qudlaami ah magacyadooda ayuu sheegayey taariikhda ayuu raacinayay qof goobjoogo ah markuu hadlayana dabcan oo taariikhda uu sheegaya taariikh uu ku kalsoon yahay ayay ahayd marka ismaaciil xalaqaadka ilaa hadda baxay waa imisa faysalo waa mahadsan tahay xalaqaadka hadda inoo baxay muddadan sanadka ah waa afartan iyo saddex xalqo oo muddo sanad kaamil ah inoo baxday xalqadan ma ku jirtaa
oo ay ku jirto maya xalqadan kuma jirto ee wixii kale ka soo hormari doona
marka afartan iyo saddex xalqo oo taariikh iyo tajaarib ah marka afartan iyo saddexda xalqo dhammaantood waa mutawafir internetkana waa laga heli karaa wilaayaadka meelaha istuudiyaasha iyo xarumaha idaacaddana waa laga heli karaa haddaan u imaado xalaqaadkan noocyada isugu jiraan horta barnaamijkeenna andalus bodcasti runtii hal jaanib xoogga muusa saarin laakiin waxaa u badnaa jaanibka taariikhda iyo axdaaftii iyo dhacdooyinkii iyo waxyaabihii lasoo maray laakiin kama marneen arrimaha ijtimaaciga ee bulshada sida caafimaadkii waxbarashadii iyo waxyaabo kale oo waxyaabaha ijtimaaciga ah waxaa ka mid ah xalaqaad caafimaad ah inaan soo qaadanay waxaa kaloo ka mid ah xalaqaad cilmi ah oo ay ka mid tahay barashada luqadda carabiga inaan soo qaadanay oo ay ka mid tahay caqabadaha dalabada hortaagan inay cilmiga sharciga bartaan oo aan soo qaadanay iyo xalaqaad kale iyo kuwa noo dhiman insha allah marka xalaqaadkaas dhammaantood internetka ayay ku jiraan mareegaha internetka weliba xataa waxaan u sameynay meelo gooni ah oo laga helo bodkastiyada andalus iyo meelo xataa loogu talagalay in qofka isagoo playlisti ah uu ka dhegeysan karo xitaa ablicationada qaarkood ee smartphoneska ku jira iyagana in laga heli karo in laga heli karo xitaa dhammaan shabakaadka hoostagareeya bodkastiyada ha in laga helayo waa laga heli karaa iyagana dhammaantood insha allahu taala waxaa xataa arrintaa waa la wadaagay waa usoo gudbin doonaa onlineka ugu soo gudbin doonaa insha allah waxyaabaha xusidda mudan waxaa ka mid ah oo barnaamijkan uu kaga duwan yahay faysal oo barnaamijyada kale dadka wilaayaadka ku dhaqan waxay ku leeyihiin intay ku yimaadaan ama si toos ha kugu yimaadaan ama dad kale ha kuu soo maraan xalaqaadkii oo dhammaystiran oo hal xalqa aan aysan ka maqneen ayaan u baahannahay dadka qaar ayaa safaro dhaadheer ku gala dhegeysiga dhigaalada iyo safaro dhaadheer marka qofka weliba wakti oo juudi ka bixi lahaa ayuu ka faa'iidaysanaya marka runtii markaa xalaqaadkaasi intaa ayay ka kooban yihiin afartan iyo saddex xalqa ayaa sanadkan inoo baxday waxaana rajaynaynaa sanadaha soo socda inay intaa kasii bataan faysalow adiga weli watee kaalinta bodkastiga uu ku leeyahay dhisidda wacyiga bulshada iyo fursadaha ducaadda diinta islaamka u taagan inay faafiyaan bal arintaa inooga waran
aad baad u mahadsan tahay ismaaciilow waxaan soo xasuustay qoraal hadda ka hor aan akhriyey oo nin ka mida dadkan tayaarkan jihaadiyiinta ah nin ka mida jihaadiyiinta qorayaashan jihaadiyiinta ah maqaal uu qoray uu kaga sheekeynayay isbedel isbedelka boodkastiga uu ku keenay dacwada islaamiga ah marka wuxuu dhahay majaal weyn oo fursad ah ayay dadka ducaadda ah ka heleen halkan waxaana u sababa buu yidhi markii hore risaalada ay gudbiyaan waxay ku gudbin jireen dhowr shay ama dhowr qaab waxaa ka mid a buu yidhi in khudbooyin ay ka jeediyaan masaajidda halkaasna ay kasoo duubtaan muuqaalkii khudbada jimcaha kadibna saas internetka lagu soo saaro ama nadwo in la qabto ama muxaadaro gooni aan la qabto muuqaal ahaan loo duuba saas internetka lagu soo saaro qofkii marka caalimka ahaa ee khatiibka masjidka ahaa ama muxaadarada soo diyaarsan jiray ayaa hadda soo fariisanaya qof buu u sheekaynaya markaas buu wuxuu ka sii daynayaa wixii uu hayay intii dacwada uu ku jiray oo idil wixii tajaarib iyo aqoon iyo cilmi uu hayay bodkastiga waxay kaga faa'idaysteen muxaadaraadka ay jeedin jireen oo idil ayay kaga faa'idaysteen sidaas daraaddeed anaga hadda weli baan u gudbin laakiin muxaadaraadka hal qaab ayay ku socon jireen oo taqliidi ah oo hal laakiin maanta qofka mawduuc sidaasoo kale noo soo diyaarsada ahmiyadda qur'aanka uu leeyahy kale maanta qofka soo diyaarsada muxaadara intuu ka dhigi lahaa markuu bodcasti ka dhigo ayaa waxaa leeyahay oo qof uu uga waramo ama uu qof uga sheekeeyo ayay ka saameyn badan tahay dadkana aysan ka daalaynin marka ducaadda aad ay ugu faa'idaystaan waxay sababta baa leeyahay in mar aanan sidaas u fogeyn ay timid dood ah in dadka islaamiyiinta ah in laga saaro bodkastyadan oo laga hor istaago oo aysan ka qayb qaadan waa garta waxyaabaha kale ismaaciilow oo barnaamijkan bodcastiga ku bulaalay waxaa ka mid a baa leeyahay qofka inuu bodkasti duubo idaacadna uma baahno tvna uma baahna umana baahno baa laleeyahay inuu shabakad gooni intu u yeerta kaale iga duub haddaad kombyuutar haysato mikrofonna haysato bodcasti bartaasaad ka bilaabi kartaa bartaas ayaad ka bilaabi kartaa maxaa ku xiga marka markaad mikrofon hesho kombyuutar aad hesho maxaa ku xiga waxaa ku xiga keliya inaad haddana iska diiwaangeliso shabakaadkii hoostagreynayey ee bodcastiga oo hadda qaarkood fadhigan aan fadhin isla hadda aad samaysan kartid oo islamarkaa iska diiwaan geliso bisha ugu horeysa si frii ah ayaa lagugu soo dhaweynaya risaaladaada meesha aad geshan kartaa sidaas daraaddeed marka qofka daaciga ah ee maanta dacwada islaamka faafinaya marka hore juhdi xoogan ay ka qaadan jirta laakiin hadda fariintiisa si fudud ayuu ku gudbisanaya kadibna dee badeecadda uu la yimid qiimaha ay leedahay ayay ku xiran tahay dadka soo raaci doona iyo dadka mutaabiciinta u noqon doona ee dhegeysan doona iyo qaabka uu usoo gudbinayo adaagiisa inta uu la egyahay marka su-aashaas ah marka siday uga faa'idaysteen aad ayuu uga faa'idaysteen ayaa la dhihi karaa wacyiga bulshadana aad ayuu ugu dhismay dadka ducaadda ee diinta islaamka ka shaqeynaya fursad weyn ayaa ugu jirta oo ka badan weliba fursadda dadka kale tii hore iyo fursadda dadka kale ay ka helaan dadka ganacsigooda xayeysiisanaya ama tajaaribtooda ganacsi iyo dhaqaale dadka la wadaagaya iyo reer galbeedka afkaartiisa waxaasoo idil waxaa leeyahay midka dadka islaamiyiinta ah ay ka faa'idaysteen ayaa badan haddana xamle xoogan oo socotay waxba waa laga qaban waayo oo xitaa hadda shabakaadkii waaweynaa ayay u soo gudubtay goob marka waxay noqotay isbedel xagga dacwada laga samayn karo in badan oo ka mid a culimada muslimiintana maanta carabtooda iyo cajamtooduba ay soo galeen oo laga faa'iidaysto oo noocyada kala duwan ee maanta ee hadda aan kuu soo sheegay hadday tahay qof keligii soo fariistay oo dadka mas'ale ka qancinaya ama qof la wareysanaya waa noqday intaba waa ay jiraan marka muxaadaraadkii marka iyo duruustii qaabka taqliidiga loo duubi jiray ee halkanamad ku socdayna waa ay casriyeysay waxayna ka dhigtay mid fariinta si fudud oo dabacsan dadka ku gaarsiin karta tusaale ahaan labadii sana ee ugu dambeeyey waxaa aad loo hadalhayey oo la falanqeynayey dagaalka khaza dagaalka khaza waxaad og tahay wuxuu noqday xadadka ugu weyn dagaal adduunka oo idil indhaha uu ku hayo ayuu noqday tusaale ahaan ciraaq dagaal maraykanka uu ku qaaday wuu jiray afghanistan waa lagu qaaday dagaal ee soomaaliya iyo yemen wadamo badan oo muslimiinta lagu duulay oo dagaal uu ka socday waa ay jireen laakiin dagaaladaas ma ahayn dagaal aad sida khaza dhacda dagaalka hadda ka socda lama mid ahayn uu u saamoowey lama mid ahayn waxaana waxyaabaha keena ka mid ah in warbaahinta heerka maanta ay gaartay xilidaas aysan gaarin waxaa kaloo lamid ah in dee khaza ay ku taalo dhulka qalbiga caalamka islaamka ay ku taalo adduunka oo idilna uu indhaha ku hayo cadowgana cadow mataqana laysku wada waafaqsan yaha uu yahay lala dagaalamayay marka dagaalka taas waxay sababtay muslimiintii oo dhan inay dagaalkan indhaha ku soo wada saaraan bodkastigana casrigan ayuu aad u xoogeysta u bulaalay sidaas daraaddeed markii khaza dagaalkeeda markii uu bilowday dadkii jihaadka ku tilmaami jiray fitno iyo dadkii dagaalkan ee aaminsanaa oo dadka reer filistiin dagaalkan ay kula jiraan yahuudda inuu xaq yahay aaminsanaa ayaa marka meeshan fooda isku daray bodkastigii bodkastiyada marka socdo ee lagu waa isradinayaan bakhaarka.
isradinayaan herdan xoogan ayaa bilowday Mhm.
markaas marka waxaa soo baxay dad bulshada wa aysan garan jirin oo Aad iyo aad.
qadqadayaadka jihaadka difaacaya ee radinaya culamaa usuuga iyo shubahaadkooda radinaya Mhm.
sidoo kalena bixinaya jawaabo kulul naqli ahaan iyo caqli ahaanba Mhm.
dagaal xoogan ayaa socday koox waxaa jirta ee, ee, til- dhehaysa dagaalkan waa dagaal fidno ah fidnada Mhm.
uu soo jiiday iyo dhibaatada iyo dararka uu soo jiiday ayaa ka badan manfacada uu keenay Mhm.
tusaale iyaga usoo qaadanaya burburka iyo damaarka hadda meesha ka dhacay Mhm.
dhinaca kale marka waxay rabaan dadkii waxay ku qancinayan inay ku qanciyaan dagaalkan inuusan dagaal fidno ahayn dagaal xaq iyo baadil ishayo uu yahay oo dad muslimiina oo la Mhm.
baabi'iyey inay iska caabin samaynayaan oo yahuudi ay la dagaalamayaan Mhm.
marka eh, midkood hadda ka hor eh, mar aan dhegeysanayay nin ka mid a dadkaas wuxuu yidhi ghaza eh, dhibaatadan waxaa soo jiiday duufaanul aqsa qabla duufaan xalka si- sidee buu ahaa Mhm.
dadka ama dad nabad iyo baraare ku jira oo dhulkooda aanan la qabsan oo iska nabdoon mayay ahaayeen Waa maya.
mise dad la dul degan yahay oo gumaysti oo ixtiraal oo haysta ixtilaalba markaas u haysta uu ahaa Mhm.
mise waa dad eh, eh, nabad ku jiray Mhm.
qofkii la niqaashayey ayuu u keenay in- inaan meesha kasoo saarno marka wuxuu yidhi haddii aad, aad igu waafaqdo marka inuu dadkaas marka hore ixtiraal ku jireen Mhm.
waxaad la mid tahay buu yidhi nin horar ah gabar soo weeraray oo Mhm.
gabadhii inuu kufsado rabo oo gabadhii markii uu inuu kufsado isku dayayna gabadhii ay ninkii qaniintay ama cijiyaysatay ama ay si un ula xarbisay Mhm.
adigana meesha aad taagan tahay oo aad leedahay gabadhii la hadlayso oo aad leedahay ka daa qaniinyada ka daa Waa fitno.
xaqriifada ka daa waa fi- sabab maya wuu ka- wuu kaaga darayaa Ha.
wuu kaaga darayaa ka daa Mhm.
marka gabadha maxaa u badbaadsan waxba u waaba la haystaa soo maha inay qaniyadaa ku dagaalanto inay qaniinyada ku dagaalanto Mhm.
marka ninka caalimusuuga ahaa ee arrinta Wa- difaacayay waa tusaale waaqicah tusaale waaqicii u tusay marka wuxuu yidhi dadkan la dul la haysto ee isdifaacaya waxay la mid tahay adigoo gabadhaas yar ee l- ee ninka horarkaa u weeraray Ku iska yidhi, difaacaysa ninka qaniinyada ka daa oo oo ku soo weeraray xagashadana ka daa sababtoo ah waa- wuu kaaga darayaa kaaga daraya waana waxa maantan haysta in badan Mhm.
xaaladda maanta aan ku sugannahay Mhm.
oo dad badan oo culimo sheeganaya maanta ay leeyihiin idinkaa keenay Mhm.
idinkaa aa- aa meesha ku haya adigaa Mhm.
meesha ku haya marka haddaan daayo ma baxaya ma baxayo waa u- Waa ujeedo maya.
kale iyo dan kale meesha u Mhm.
yimid waxaa la mid a dadka sidaas oo kale marka ee, dooda noocan oo kale ay socotay waxyaabaha aan la yaab waxaa ka mid ahaa culimmada qaar ayaa fitna ku tilmaamay waxa socda fitna waxa Mhm.
socda waa fitno waxa socda waa fitno Mhm.
marka ee, nin ka mid a dadkaas nin u jawaabay isagana ee, waxyaabaha aan ka faa'iido waxaa ka mid ah wuxuu yidhi arrintu markay fitno tahay Mhm.
oo fitno ay tahay fitna timid soo maaha sida xadiidka uuna tusayo Mhm.
fitnadu waxaa la rabaa inaad ka ictizaasho adaa ka Ah.
ictizaalaya oo dhinac uga baxda dhinac uga baxday marka Mhm.
haddaad kaambeyn gasho kaban olole adigiiba Mhm.
au olole ha laga fogaadaa la yidhi fidnada ha laga fogaadaa la yidhi oo qofku inuu meel ka Ha.
baxsan tago marka wuxuu yidhi naska caadiga nusuusta caadiga waxay sheegaysaa fitna hadday timaado oo waxaan fitna u aragtay Mhm.
ictazil anta faqad marka fidnadii maba ahanba ha marka fitna soo maa adiga ictazil anta faqad muu an taamura naas bilictizaal dadka Mhm.
ka- ka haray ka harjoojiya saas daraadeed marka maxaa dadka ugu boorinaysaa oo dadka ugu baaqaysaa oo aad leedahay fitnadii maxaa ugu ololeynaya adiga fitnadii fitna waabay tiri soo maa Mhm.
fitnadii waa dee fitna tahay fitnadii ka har marka doodaha noocaas oo kale ah markay yimaadeen Mhm.
bodkastiga horta waa laisku soo bambaxay marka waxay noqotay meesha keliya oo laisku meesha keliya ee lagu kala ee lagu kala lagu xujajka kala laisku baxa Mhm.
oo xujajka laisugu keeno ayuu noqon oo maanta dadka taageeraya reer Gaza iyo halgankooda taageerayna ay risaaladooda ku soo bandhigaan Mhm.
dadka ka soo horjeeda jihaadka oo la dhihi karaba dadkan asal ahaan jihaadka ay ka soo horjeedaan Mhm.
macaraka gooni ah iyo weerar gooni ah oo la qaaday oo hadda midna ay dhaliilayaan midna ay taageerayaan ma ji- ma- ma jiree Mhm.
asalka dagaalka jihaadka ah ayay rabaan inay tacdiiliyaan Mhm.
laakiin fursaas ay uga faa'iidaysanayaan marka eh, ismaaciil haddii aan soo noqdo arrinta ah arrinta ku saabsan Mhm.
sidee uga faa'iidaysteen wacyiga dhismaha wacyiga aad ay dadku uga faa'iidaysteen Mhm. iyo ducadda ducaada islaamigana maanta de- wacyiga dhisidiisa fursad weyn ayay ay- ay Mhm.
ka heleen meeshan oo ay kaga faa'iidaysteen laakiin caalamka carabta marka la fiiriya ayuu wacyiga dhismaha wacyiga aad u sarreeya oo Mhm.
dadka maanta fursado xoogan ay heleen Mhm.
laakiin soomaalideenna dadka waxaad is leedahay inta badan ee social media soomaalida aad ay ugu badan tahay way ku jiraan laakiin inta ay faa'iido geliyaan Mhm.
inta iyaga dacwada laga guto oo afkaar kale ay usoo dusto Mhm.
ayaa ee, ka badan marka ee, ismaaciilow barnaamijka ee, buuqiisana waa iska wataayo Mhm.
tusaaleahaan taariikhdoo kale marka laga sheekeynayo wax laisku waafaqsan yahay wax maahan.
laisku Mhm.
Hada- doodo badan ayaa kasoo noqonaya Aad iyo aad.
naqdin ayuu leeyahay waxyaabo badan oo lagu dhaliilayna way jiraan wax lagu Mhm.
taageerayna way jiraan waa waxaa la dhihi karaa caqabadaha dadka talooyinka iyo afkaaraha meelaha inoogu soo gudbiyaan dabcan adaa gacanta ku haya iyaga xog faysalo waa sidaa sheegtay barnaamijka runtii bodcastiga andalus horta jadal badan buu abuuray muthiir liljadal uu noqo ha oo waxaa arkaysaa xalqada markay baxdo dad baa kusoo wacaya ama dad kala meelo kale kuu soo marayaan qofkii martida ahaa baa la mulaaxadaynayaa ama mulaaxadaha marka waxay noqon kartaa mulaaxado iijaabi ah iyo mid yacni salbi ah oo taariikhdii xoogaa yare inay wax ka qaldameen sheekh muuse cabdi caraale xalaqaad xalaqaad laba ah oo aan ka qabanay oo runtii aan oran karo waa xalaqaadkii ugu saameynta badnaa dadkuna horta badankood aad bay horta ula riyaaqeen lianna sheekh muuse wuxuu ka hadlayey wax badan oo laga been sheegay oo ay ka mid tahay sidii maxkamadihii iyo aasaaskoodii iyo maxkamadihii aasaaskoodii iyo dacwadii xataa sidii kusoo bilaabatay xilligii dowladdii kacaanka iyo shirkii asmara xitaa ismaaciilo waxaa ogahay taariikhdaas waxaa ka hor inta aanan sii deynin internetka waxaa ku jiray dad badan oo ka been sheegaya ka been sheegaya waxaa loo daba fadhiyey oo ninka janaqow janaqow ayaa loo daba fadhiyey oo wuxuu raba iska sheegay oo ka hor markii hogaamiye kooxeedyada lala dagaalamayana aanan hub qaadin oo meel iska fadhiyey oo aan la dagaalamin gacanta laiska soo qabto xil loo dhiibay kadibna markii etoobiyaankii uu yimidna aanan dagaalamin oo ninkaas ayaa badalka iska dhigayay ninka badalka ah oo halyeyga ah oo taariikhdaasoo dheer goobjooga usoo ahaa oo wax walba ka sheekeynaya laakiin labadan xalqa oo sheekh muuse markii uu isagoo goobjooga ah uu hadlay xitaa cid ka daba hadashay oo khilaaftay ma jirin aan isdhihi karaa waa sidaa sheegtay marka xalaqaadka sheekh muuse waxay ahaayeen xalaqaadkii ugu saameynta badnaa si guud marka barnaamijka andalus bodcast waa barnaamij xalaqo walba oo aa sii deysid waa jadala ka imaanaya ama wax un oo markaas markaasna iijaabi noqon kara ama mulaaxadaad ah marka waxay muujinaysaa heerka uu maraya barnaamijkaas iyo sida dadku ay ugu tixan yihiin weliba waxaa lii sheegay in qofka maalinka khamiisa maadaama barnaamijka uu baxo in dadku ay u diyaar garoobaan oo leeyahay bodkaasigii yuusan idhaafin qofkii subaxii hore uu dhaafana galabkii uu dhegeysto oo dib loogu soo celiyo laakiin waxaa muhiima inaan dhegeystayaasha u sheegno waxan waa taariikh taariikhna badanaa liskuma waafaqsano laga soo bilaabo casrigii koowaad ee islaamka ilaa maanta way riwaayaad badan tahay xitaa siirada nebiga sal allahu alay wasalam iyo khazawaadkiisii iyo saraayaadkiisii ayaa riwaayaadku fara badan yihiin casrina casriga ka dambeeya waad ogtahay laakiin annaga qofkaas sheegay xogtaas ayaa laga rabaa inaan wixii xitaa aan ka shakino inaan meesha ku weydiino markaan weydiinana siduu u sheegay aan ugu soo gudbino isagaa ilan goobjoog ahaa wixii marka mulaaxadaada laga keenay isaga in aan ku celinno waan samaynaa mararka qaar oo qofkaas uu isaga xaliyo waxaa marka muhiim ah qofka taariikh qaldantay wuu nala soo wadaagi karaa dibna waa u sixi karnaa haddii isaga uu goobjoogo ahaa taarikhdaas laga been sheegay isaga naftirkiisa inaan wareysanaa diyaar u nahay oo aan wax ka weydiino oo taarikhdaas aan ka wareysano laakiin yaysan dhicin qof in barnaamijka lagu martiqaaday dhacdo goobjoog u ahaa la wareystay hebel barnaamijkan kuma fiicneen waa looga xog ogaalsanaa oo ay ka dambeyso qofkaas kaala dhexeeya waxaasoo kale yaanan talooyinka noo imaanaya waxaasoo kale yaanan loo soo raacin intaasaan ku dari lahaa waa sidaa sheegtay faysalow barnaamijka marka maadaama uu yahay barnaamij khaarijka wilaayaadkan laga dhegeysto ama dalya dibad manasaadka internetka iyo mareegaha internetkana lagu faafiyo marka xalqada markii ay baxdo markaan tusaale ahaan usoo qaadanno dadka dibadda nagala socda internetka talooyin bayna siiyaan talooyinkaas waxaa ka mid ah in dad hebel ama shakhsiyaad ay noo tilmaamaan ay dhahaan war qof hebel keena macluumaad buu hayaa waxaa ka mid ah talooyinka aan arkay in dadka qaar ay leeyihiin luqadda ingiriiska ama luqadda carabiga ha lagu tarjumo oo hadda waa soomaali intii la tafriiqiyo kitaab ha laga dhigo oo hala nashriyo waxaa ka mid ah talooyinka iyo mulaaxadaadka dadka ay noo soo gudbiyaan in mowduuc maalan tusaale ahaan maxkamadihii oo kale aan ka hadalnay waxay leeyihiin dadka intaa laguma kaaftoobi kare hal xalqee ha la badiyo oo si fiican haloo ballaariyo haloo bastiyo marka talooyinka aad ayay u fara badan yihiin waxaana intaasoo dhan keenaya barnaamijka ayaa ah barnaamij saameyn leh oo runtii oo taariikhna waa saas sheegtay taariikh layskuma waafaqsana xataa taariikh marka laga soo tago faysalow qaybihii ijtimaaciga ee aan qabanay sida maalan barashada luqadda carabiga dadka xalqa waxaa jirta ustaad abu muxamed aan ka qabanay oo luqadda carabiga oo ka mid ahayd xalaqaadkii ugu saameynta badnaa runtii dadka markay dhegeysteen xalaqaadkaas waxay dhaheen su'aal luqadda carabiga ku saabsan oo laga tegey waa yartahay wax alla wixii dadka ay caqabado luqadda ay ka qabeen oo ka dhex guuxay ayaa lagu soo gudbiyey waxayna aad ugu mahadcelinayeen uguna ducaynayeen ustaad abu maxamed sida yacni wanaagsan uu usoo basdiyey usoo diyaariyey iyo aqoonta durugsan uu u leeyahay barashada luqadda carabiga iyo cilmiga sharciga marka meelaha jadalka iyo saameynta ka imaanaya taariikh xataa keliya kuma koobna caafimaadka ka mid a laftigeed oo waxaan xasuustaa xalqa caafimaada aan qabanay oo dadka qaar ay weliba haweenka ay bogaadinayeen oo waxaa ka mid ahayd haweenkan markii ay umulayaan layska qalayo oo la boobsiinayo waxaa kaloo ka mid ah xalaqaad aan ka qabanay abwaanadii gamaadiid iyo nageeya oo runtii xalaqaadkii ugu saameynta badnaa ka mid ahaa oo iyagana runtii dadka ay mubaarakeynayeen oo ayadana saameyn weyn reebtay waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid ah faysalow xalaqa markay baxdo toddobaadkaas iyadaa la hadal haye maalan waxaa maanta sii dayseen abwaangamaadiidoo kale dadkii micnaha markaa ay kaa wareysanayaan barnaamijka xalaqadii u dambeysay ee qoyaneed taasay ku weydiinayaan faysalow warka waan kugu dheereyey bal markaan aan ku siiyo muxuu bodkastiga uga duwan yahay wareysiyada caadiga ee takhliidiga ee idaacadaha ka baxa waa mahadsantaa ismaaciil su-aashaas aad ayaa laysku weydiiyaa waxaa lahaa hadda tusaaleahaan oo kale marka qof marti ah uu ku yimaado oo aad wareysanayso kanna maxaa bodcast loo yiri midkanna maxaa liqaa wareysi caadi ah uu ku yahay bodcastiga dhowr arrinba waa ugu duwan yahay ay dhahaan dadka khubarada ah ee mowduucan u dhunduleela waxay leeyihiin marka ugu horeyso barnaamijkan waa barnaamij horta marka hore sheeko ah hadda sidaan u sheekaysanayna oo kale iska ah oo takaluf uusan jirin oo qofka wixii la weydiiyo iska sheegi karo tafaftirka uusan xooganayn waxa ee kaa fakfakada iyo waxa kaa dhacdhaca laga gudbi karo mudaahalaadka ku badan mudaahalaadka ay ku badan yihiin qofka haddii uu dhahmaya sidaanaan ka waday sidaanaan ka waday isku mid ay tahay oo laga gudbayo haddii waxa uu daqiiqad ka hor uu sheegay midda dambe gadaal uu ka soco isla meeshas uu ka soco in tii horena loo daayo tan dambena loo daayo oo oo uusan jirin wax taxriir xoogan inuusan jirin almuhim waxaa ka mid a baa leeyahay sidoo kale in qofka markaas martida ah waxa looga baahan yahay ma ahan hadal afkiisa ka soo baxa oo news hadhow laga samayn karo oo afka aa u gelisay ama afkiisa aa kala soo baxday ama intaa su-aalaha ku wareerisay aa hadal kasoo daftay oo kale oo beri aa rabtid inaad dhahdid guddoomiye hebelow saas sheegay wareysyada badanaa sidaad ogtahay news ayaa laga dhalayaa oo qofka waa lagu kulaya sidaas ma ahan ayaa leeyahay wareysiga qofka ee bodcastiga ma ahan wareysiga wuxuu uga duwan yahay bodcastiga bodcastigu waa in qofka warka laga guro fursad la siiyo haddii qofka martida ku ah uu qalqal dareemayo ama xoogo yar uu cabsi cabsi qaba inaad nafisis oo su-aalo kaftana marka hore aa ku bilowdid oo aad dejisid oo isagoo culeys iyo cadaadis iyo caburnaan wixii saarnaa ay ka degeen oo si caadi u nafisa inaa marka hore sheekada ku bilowdid warkana si kooban aad uga gurtid sababta maxay tahay bay leeyihin sababta qofkan xog ayuu hayaa haddii uu qalqalo oo mikrofoonka hortiisa uu ku qalqalo ama su-aalaha aad ku kulayso uu isdifaac uu galo ninkan xogtii uu sheegi lahaa miir degan oo jawi degana kuma bixin karo jawaabo badan ayaa ka dhumi doono xogo badan ayaa ka dhumi doono isku dhexyaac xoogan ayaa qabsan doona sidaas daraaddeed marka xalaqada ujeedkii laga lahaa oo ahaa ninka fadhiya xog iyo macluumo wixii maskaxdiisa ku jira in laga soo guro ahayd meesha way ka baxaysaa marka si xogtaas aysan u kala lumin qofka waxaa laga rabaa inuu qofka warka ka guro ninka weriyaha ah isagana waxaa laga doonayaa sidoo kale bay yidhaahdaan in halkaas uusan xirfadiisa ku muujin oo inuu weriye yahay oo uu nin su-aalaha dadka uu ku kuleeyo mar qofkii uu warka ka dafo mar inta uu kasoo geliyo mar sidaan baad ula jeeday waa taqaanaa qof wariye ah oo barnaamijkiisa daadihiye ka ah oo barnaamijkiisa difaacanaya oo qof mas-uula wareysanayo oo kale oo qofkiina uu isdifaacayo isagiina uu xirfadiisii warinimo lasoo baxayo ninkaasna uu isdifaacayo wareysyada kulul waad aragtay sidaasna inaan bodcastiga looga baahnayn laga yaabo inaan aragno mararka qaar aragno laakiin waxay yidhahdaan sida caadiga oo normalka ah oo bodcast loogu talagalay waa deganaansho waa deganaansho iyo in qofka macluumuu hayaaye macluumada laga gurbiyo wariyahana uu noqdo qof warka qofka ka guraya oo keliya isagana marka uu guraya waxaa la rabaa inuu soo jeedo oo qof dhiifoon u yahay hadda tusaale ahaan oo kale haddii qof marka waxyaabo cajiiba uu ka sheekayo kale inaad dhahdo cajiib inaa marka wax wanaagsan uu ka sheekayo inaad tirahdo maasha allah marka mataqaanaa maxaa la dhihi jiray ishaag oo wax naxdinna uu ka sheekaya inaad dareen shucuur inaad adna meesha ku leedahay shucuurkaaga uu ku jiro isbedeli karo shucuurkaaga uu muuqan karo laakiin marka uu ka sheekeeyo uu yidhaahdo waxaan kasoo safar ayaan ka nimid wadan hebel ayaan kasoo dunnay wadan hebel ayaan nimaanay inaad cajiib iska dhahdo cajaa'ib meesha ma taalo laba mid waaye marka adiga inaad kabadbadin samaynayso oo waxaan cajiib ahayn iyo wixii cajiib ahaba cajiib aad isaga hayso waa mid iyo inaadba mahsan tahayba marka markaas meel daran isaga soo dhicaysaa sheeke caadi iska socoto ninka waxa yaable uusanba ka sheekeynaya aad cajiib leedahay isagoo imtixaan ka sheekeynaya maasha allah leedahay midaasna waxay u baahan tahay in qofka uu noqdo qof dhiifoon oo soo jeeda soo jeeda qisada tasalsulkeedana uu si wanaagsan uu la socdo marka muhiimadda waa intaas inaas ayuu uga duwan yahay ayaan isdhihi karaa adiga ayaa iga xog ogaalsan faysalow waa sidaa sheegtay barnaamijka andalus bodkasti waxaa la oran karaa waa waxyaabaha ugu dhegeysiga badan ee ka baxa idaacadda andalus ee dadka mareegaha internetka nagala socda ay dhegeystaan runtii horta barnaamijka maalinta khamiista ayuu soo galaa internetka ayaan ku baahinaa isla maalinkaas aaladda ugu horeysa aan ku baahino waa aaladda telegramka oo runtii dadku ay u badan yihiin waxaan sidoo kale ku baahinaa facebooka waxaan ku baahinaa youtubeka waxaan kaloo ku baahinaa websiteka faafreeb iyo websyadada kale ee warbaahinta islaamiga waxaa kaloo barnaamijka si gaar ah loogu baahiyaa manasaad asaga u gaar ah oo bodkastiga lagu keediyo oo kuwii a kasoo sheekeynaysa ah marka waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid a oo aan mulaaxadeeyey faysalow xalaqaadka aan baahino internetka aan gelinay waxay noqdeen xalaqaad aad loo dhegeysto waxaad og tahay mareegaha internetka waxaa gacanta ku haya waa gaalo gaalada iyagoo marka arintaa ka duulaya iyo sida uu xalaqaadkan u faafeen ayay isku dayeen inay xadfaan ama ay xiraan manasaadkii aan wax ku nashrin jirnay waxaa la oran karaa qaarkood hadda xalaqaadkii weli way ku jiraa internetka oo annaga waxaan samaynaa mar walba oo gaalada ay naga xadfaan dib ayaan usoo nashrinaa mana joojin karaanoo ilaa hadda way sii socdaan oo xalaqaadka intaasoo kun oo qof ayaa daawata marka runtii nashrinta xagga internetkana aad iyo aad ayuu u sareeyaa dadkuna xitaa way kusoo weydiinayaan isagoo halkee laga helaya isagoo dhammaystiran marka yacni waxaad moodaa xagga mareegaha internetka in barnaamijka bodcastiga dadku ay aad ula socdaan ay ku taxan yihiin waa saas ismaaciilow hal arin kale ayaa jirtay oo dhegeystayaasha aan ku baraarujin lahaa mar dhexdaas waxaan daawaday dood ku saabsan bodcastiska in la dhegeysto iyo in buugaagta iyo kutubta iyo rasaa'ilka la akhriyo yaa muhiimsan yaa muhiimsan ama mala dhihi karaa waa isa soo dhexgaleen oo hal shaqo ayay hayaan tusaaleahaanama howlgab uu ka dhigay buwaagtii ama in bodcastiga markuu yimid kadib uu buwaagtii la akhrin jiray uu dadka ka caajisiyey oo isaga in la dhegeysto qofka xog iyo macluuma halkaas ugu kaaftoomo ama mararka qaar qof kitaab qoray in isagii la martiqaado oo la keeno oo kitaabkiisa wixii uu ku qoray o dhan meesha uu ku sheego xalqadaas boodkaasi ay kaaga filnaato kitaabkaas oo idil ayaa jirtay soomaalideennana waxaad og tahay in lagu tilmaamo dadka aanan waxaqrin ee wax dhegeysto cilmi dhogoodka cilmiga dhegta ka qaato sidaas daraaddeed marka fursad ayaa jirta oo ah dadka qorayaasha ah ee waaweyn ee maanta shalay aan maanta oo xalqadan dubayna shalay oo u dambeysay ayaa bodcast aan daawanayay waxaan ku arkay daraasad labada kun iyo afartii soo baxay isla markii waan raadiyey markii aan soo dejiye kadib aan fiiri taarikhda waa labada kun qof unbaa sheegay oo qof da ah oo nin weyn ah ayaa sheegay oo la weydiiyey ninkaas waxaa la weydiiyey waxaa la yiri wuxuu yiri ma rabno muslimka reer galbeedka uu rabo markaasaa la weydiyo layidhi muslimka reer galbeedka uu rabo muxuu yahay markaasuu yidhi daraase hebel hebel oo reer galbeedka soo saareen oo taariikhdaas taarikhdaas leh ayay ku qoran tahay kasoo fiiri daraasadii aan fiiriyey waaba isla iyadii ay ka sheekaynayaan oo aan waxyaabaha islamarkii isha intaan marmarinay arka waxaa ka mid ah ay ku talinaya ay leeyihiin waa in xishoodka laga tirtiraa dhalinyarada muslimiinta taasna waa hadyi ay kaga dayanayaan nebi maxamed sal allahu caleyh wasalam oo axaadiista qaar ay sheegayso in nebiga uu ka xishood badnaa gabar yar oo bikra ah oo gurigeeda joogto in isaga kasii xishood badnaa xishood marka la yimaado maantana waa ujeedaa xishoodka halka aan ka joogno iyo akhlaaqdii halka aan ka joogno marka labada kun iyo afartii daraasad soo baxday ayay ahayd oo mawduucaas looga hadlayay waxyaabo badanay marka soo sardinaya soo sardinaya muslimka iyaga ay rabaan sida uu egyahay kulli dhammaan way kasoo sheekaynayaan dad badanoo hadda muslimiin sheeganaya siday u egyihiin ayay mataqaanaa u qaab eg tahay marka ismaaciil marka waxaan u socdaa dadka bodkastiyada markan dadka dhegeysiga jecel bodkastiyada waxaa ku jira fursado waaweyn hadday tahay waxaan dhegeysiga dhigaalada la dhaha oo qofka kitaab sidiisaba lasoo tarjumay inuu dhegeysto oo kale fursad weyn oo waxawaaye uu kitaab dhan wixii ku qornaa uu ku heli karo sidoo kale waa kitaabo badan oo akrin lahaa oo uu akrin lahaa inuu dadkan soo dadkiiba qorayba inuu helo uu dhegeysto oo kitaabkii ay ka sheekeeyaan ama afkaartaas ay ka sheekeeyaan sidaas aad ku hesha tusaale ahaan hadda abuu maxamed oo kale xalaqaadka laga qabtay luuqadda carabiga kutubta uu ka soo akhriyey oo dhan ayuu hal mar kusoo jamciyay hal xalqo ayuu isugu keenay cilmiga sharciga sidaasoo kale abwaanada hadda aad noo sheegaysay oo kale xalaqaadka aan ka dubnay waa taariikhda soomaaliya oo dhan iyo buwaagtii ay soo akhriyeen iyo gabayadii ay soo akhriyeen oo idil ay abwaanada soo sardiyeen oo xalaqaad dahabi ah ayay dadka u reebeen marka wax badan oo aad akhrin lahayd iyo gabayo badan oo aad soo akhrin lahayd ayaad uga kaaftoomi kartaa marka meeshaas fursad dahabi ah ayaa ku jirta oo dadka inay ka faa'iidaystaan la doonaya weliba dadkii aanan wax akhrin jirin ama inay wax akhriyaan aanan jecleen inay ka faa'iidaystaan aaladahan mbitriga ah isagoo qof maqal ah adigoo iska luga baxsanaya subxii oo kale dadka iska soo luga baxsada ee aalamiintaya haddii aad tahay dadka galbihii socda haddii aad tahay markaa nasanay sidoo kale markaa nasanay sidoo kale haddii aad tahay qof safar safar ah oo gaadiid saaran haddii aad tahay oo kale in qofka wacyigiisa uu kordhiyo uu xoojiyo waxaad taarget garaysataa qofka kugu mabda'a ee jidka aad meesha u socotid qofka u socdo qofkaas taarget garayso oo boorkaasyadan hadda aan duubnay ah dhegeysiga dhigaalada culimada kitaabada qoray ee aan soo tarjumnay sida aan rabno muslimka aan rabno jihada aan rabno jidka aan rabno dadka nala rabo dadkaas boorkaasyadooda dhegeyso wacyiga dhis hadda waxyaabaha aad in loo bogaaday u baahan oo kale xalqadii oo aanan ilaa hadda aanan sheegin waxaa ka mid ah xalqadii sheekh jaamac ee ku saabsanayd dimuqraadiyadda iyo calmaaniyadda waxay ku soo aaday xili uu socday dagaal xoogan oo ilxaadka ah oo ay wadeen kooxaha calmaaniyiinta oo ololo xoogan marjac weyn ayay noqotay kelimadda sheekh jaamac sababtoo nin waxaan soo akhriyey aqoon durugsan ule si fiican u faahfaahiyey juduurteeda meeshay ka timid ilaa meesha maanta ay taagan tahay ayuu ka sheekeeyey himaarta laga helay ma kuwo qaraar baa mise waa kuwo macaan wuu ka sheekeeyey marjac weyn ayay maanta dhallinyarada difaacaysa diinta ee u noqotay oo maqaadic maqaadic inta loo soo qaato ayaa sheekha masaaisha uu ka hadlay la dhiraandhirinaya marka wacyiga noocaasoo kale rabnaa inaan dhisno oo ah mid isugu jira mid hujuuma mid difaaca midaan diinteenan ku difaacayno kuna beegsanayno diimahan baatilka aan ku beegsanayno marka ismaaciil warka iyo dhammaantiis insha allahu tacaala waxaa noo baahan barnaamijka inaan sii horumarin waa sidaa sheegtay faysalow insha allahu tacaala maadaama hadda sanad ay noo soo gooday sanawaadka soo socdana in waxyaabo kuwii hore ka duwan oo ka faa'iido badan oo wacyiga dadka bulshada soomaaliyeed ee muslimkaa kor u qaadaya inaan keenno insha allahu tacaala intaa ayaan ku hakinaynaa maanta xalqadeennii andalus bodkasti oo maanta aan ku falanqaynay sanad kadib maxaa u qabsoomay barnaamijka andalus bodkasti waxaana igala qaybgelayey walaalkeen faysal xasan cali intaa mid lamida barnaamij caynkana kole aan ku kulmi doonno insha allahu tacaala waxaanu idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
أعيد لفجرنا البسمة فيا أبناء أمتنا أعيد لفجرنا البسمة فيا أبناء أمتنا أعيد لفجرنا البسمة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لحقنا صوتا سئمنا السير في الظلمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة نريد لحقنا صوتا سئمنا السير في الظلمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القيام